galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa axad bisha sebteembarna waa saddex iyo labaatan sanadka labada kun sideed iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan bogadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashe cuudi anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah
wallahi waxaan dareemayaa mataqaanaa dee dabkaygii inaan dib u soo noqdo hawada anigoo ka maqan muddo afar sano ah waad garan kartaa waxaad dareemi karto inaan dadkaygii hawada la qaybsado waxyaabaha noogu daraana waxayd hawada inaan dadkaygii la qaybsano inaan ehelkaygii arki karno farxad guud baan dareemayaa iyo isbeddel wanaagsan waxaa kaloon aad uga xumaa maxaabiista mataqaanaa dulmiga iskaga xidhnayd ee kufsiga iyo dilka lagu eedeynayo annagu xoogaalan ka nahay oo meesha iskaga xidhnayd oo iyaga laftooda hadda badankoodii la sii daayey
waa mas-uuliyiinta gobolka soomaalida ethoobiya oo xiray xabsigii la dhihi jiray jeel ogaadeen waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan haweenka muqdisho oo cambaareeyey dilalka maalmahan ka dhacayay caasimadda dhibkii maalin maalin ka dambe sii darsanaya oo hadda wiigaan iyo wiilka u dambaysa ay noqotay inay ama arday ha noqoto gabdhayo gabar yaroo sagaal jir ah bas dhexdooda askar ciidamo isku xabadeeya gabadh yaree lagu dilay maxaa tiradaa qaar kale ku dhaawacmeen marka iskunaxidda ma jirto naxariista ma jirto waxaa kaloo iidankaas ka sii foolkamid waxay ahayd nin muslim ah oo shaqaysanaya shaqadiisa in loogu tegey lagu gubay
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warka caalamka
madaxweynaha dalka iiraan ayaa ku eedeeyey dowladda maraykanka iyo xulufadiisa khaliijka carabta inay ka dambeeyeen weerar shalay lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada kacaanka iiraan xilli ay sameynayeen dhoolatus militari weerarka oo ay fuliyeen rag hubaysan ayaa waxaa lagu dilay shan iyo labaatan ruux halka ay ku dhaawacmeen in ka badan toddobaatan kale madaxweyne xasan ruuxaani ayaana si gaar ah u carrabaabin dalalka carabta balse waxa uu si toos ah uu ugu cambaareeyey falkaasi dowladda maraykanka ruuxaani ayaa hadalkan jeediyey wax yar ka hor inta uusan usoo duulin magaalada new york ee dalkan maraykanka oo uu uga qaybgeli doono shirka golaha guud ee qaramada midoobe afayeen u hadashay waaxda arrimaha dibadda maraykanka hither north ayaa sheegtay in maraykanku uu ku garab taagan yahay shacabka iiraan la dagaalanka kooxaha xagjirka ah ee soo weeraray waxaana ay tacsi u dirtay ehelada dadka ku dhintay weerarka saraakiisha amniga iiraanna waxay sheegeen inay dileen laba ka mid ah raggii hubeysnaa ee weerarka geystay halka sidoo kalena la xiray laba kale oo looga shakisan yahay falkani mas-uuliyadda weerarka ayaa waxaa wada sheegtay koox isku magacaawday dhaqdhaqaaqa carbeed ee xoreynta axfaas iyo kooxda daacish
laba askari oo ka tirsan ciidanka booliska ah ayuu dhaawac ka soo gaaray qaraxa dhulka lagu aasay gudaha suuqa bakaaraha maanta goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in sidoo kale saddex qof oo shacab ahi ay ku dhaawacmeen qaraxaasi maanta dhacay ka hor inta uusan qaraxu dhicin waxaa goobta lagu dilay qof rayid ah sida ay sheegeen saraakiisha amniga lama sheegin in la qabtay dadkii dilka u geystay qofka shacabka iyo in kale maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ka dhacayey dilal iyo qaraxiyo lala beegsaday dad rayid ah waxaana ugu dambeysay laba baabuur oo lagu xiray qaraxyo oo uu ku dhintay hal qof hal kalena qof kalena uu ku dhaawacmay ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxyadaasi
haweeney ku eedeysay inuu kufsan rabay muddo iminka laga joogo lix iyo soddon sano garyaqaan uu dhowaan madaxweyne trump usoo magacaabay inuu ka mid noqdo qaadiyada maxkamadda sare ee maraykanka ayaa ogolaatay in khamiista soo socota ay hortagto guddiga dhinaca cadaaladda ugu qaabilsan aqalka sanadka maraykanka guddoomiyaha guddigan iyo qareenka christine blacy ford ayaa sheegay in ay ku heshiiyeen in rofesor ford ay guddiga hortimaado si wax looga weydiiyo eedaha ay usoo jeedisay garyaqaan bred cavana kaas oo ay ku eedeysay in uu isku dayey in uu kufsado bilowgii siddeetamaadkii xilligaas oo ay labaduba dhiganayeen dugsiga sare warbaahinta maraykanka ayaa ku waramay in guddiga cadaaladda sanadka iyo qareennada haweeneydani ay khadka telefoonka ku gaareen heshiis sabtidii shalay maanta oo axad ah ayaa lagu wadaa in labada dhinac ay si ambaqaadaan wadahadallo dheeraad ah oo ku saabsan arrintani
israa'il ayaa dadka degan xaafad ku taala daanta galbeed waxa ay ku wargelisay inay waajib ku tahay inay burburiyaan guryahooda ugu dambeyn kowda bisha oktoobar ee soo socota war-saxaafadeed axaddan maanta ah ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga israa'il ayaa lagu sheegay in dadka degaanka in dadka degan khan al khamar ay maanta heleen ogeysiis loogu sheegayo inay burburiyaan dhammaan dhismayaasha ku yaala goobta ugu dambeyn kowda bisha oktoobar ee sanadka ma ahayn mid markiiba kala cad waxa dhici kara haddii falastiiniyiintu aanay baabi'in guryahooda ciid abu khamiis oo ah hafayeenka tuulada ayaa yiri qofna ma bixi doona waa in si xoogana loo saaraa israa'iil ayaa sheegtay in tuulada la dhisay iyadoo aan la haysan ogolaanshiyo saxa laakiin waxa ay u badan tahay in falastiiniyiinta aanay helin ogolaanshiyo dhismo oo habboon
halka warkaasi uu idinkaga imaanaya dhegeystayaal waa v o a aan ku horeyno mas-uuliyiinta gobolka soomaalida ee degto ee dalka ethoobiya ayaa shalay xiray xabsigii magaalada jigjiga ee lagu magacaabi jiray jeel ogaadeen waxaana mas-uuliyiintu sheegeen in loo bedeli doono museum ama mataxaf loo daawasho tago maxaabiistii ugu dambeysay ayaa la sheegay in halkaasi laga sii daayay shalay haddaba waxaa horey xabsigaasi ugu xirnaa jiray siraaji aadan xasan oo loo yaqaano siraaji shalaqbeen oo ku dhawaad shan sano ku xirnaa waxaana uu waramay maxamed cabdi xasan
halkan waxaan ku xirnaa hadda markii hore wakti hore lay qabtay baa jirta oo sanad xidhnaa laakiin marka dambe hadda waxaan xidhnaa saddex sano iyo sideed bilood baan xidhnaa marka horena marka horena sanad baan xidhnaa eedaadu maxay ahayd wallahi markaa horena wax lagu eedeynaya ma jiro shaki un macnaha mataqaanaa xukuumaddaad necab tahay iyo qaabsocodkayga ma jeclidun bahay markaa horena markan kalena waxaa laigu eedeynaya website la yidhahdo faadma furinbi inaan wax ka qoro qaab noocaasa bay ahayd iyo xubnihii guddiga fulintaha ee waktigii iskhilaafay kow iyo tobankii xubnada guddiga fulintaha iskhilaafay toddobana dhinac martay afarna dhinac martay ayaad markaa toddobadii xagga madaxweyneha kasoo horjeeday baa taageero ahayd oo taageersanayd bay ahayd waan gartay marka ma waxaa lagu eeday inaad wax qori jirta aduu labadaa qodob bay igu eedeynayeen mataqaanaa in mataqaanaa xubnaha aan la safnaa oo mataqaanaa aan la saaxiib la ahaa iyo inaan mataqaanaa websiteka la odhan jiray farmafrinbadidotnot aan ku qori jirabay adigu xil maxaad ka haysay markaa lagu xidhayo maamulkii dowlad degaanka anu markaa waxaan ahaa isku duwa xafiiska caafimaadka qaybta cudurada faafaan ahaa mataqaanaa dowlad degaanka soomaalida waan gartay balse wax u dhaceen markii lagu soo qabanayay haddaad ii sheegtay wakti dambe habeen badkii wakti ay tahay labadii mataqaanaa dambe ama sideedii sidaa waktiga mataqaanaa ethoobia loo kala taybkuu yahay ayaa la iisoo daatay gurigayga weyna ganjeelka ayaa mataqaanaa gaadhi hardi tooba turiskiisa lagu soo dhuftay albaabkiibaa kala furmay marka gurigii gudaha unbaa waxaan ka war helay muraayihiisii oo soo daatay oo qori shuba lagu soo dhuftay kabacdi gurigiisaasa laygu soo daatay waan gartay kadibna kadib guriga albaabka markay isugu soo igu soo jabiyeen waa soo baxay aniga ciyaalkaygii baa isku sasnay soosh buu igu qabtay markaa soo baxa buu igu yidhi kadib markaa soo baxay markaa wuxuu yihi laptopkaaga iyo mobilekii ken uma laptop mahaya baan ku yidhi adigu marka gurigaygii bay baadheen waxba way ka waayeen laptop marka mobilkii bay iga qaadeen kadib marka gaarigii mataqaanaa qabaala ayaa laigu riday kadib markaa adigu mobil yar oo kaleo xaafad kale iga yaalla bay yidhaahdeen mataqaanaa waa inaad keento xaafad kaleo guri qodobaha oo aan geli jiray baan halkaa aan laysii mariyey mobilkii baan uga qaaday kadib jeelogaadan baa sida laigu geeyay habeennimo waa gartay marka eedaha lagu jeedinayo ah inaad wax ku qori jirtay website-ka aad magaciisa sheegtay iyo inaad ka soo horjeeday labadii garab ee kala jabay fulinta oo dhinaca madaxweyne aad ka hor timid adu maad samaysa wallahi waxba ma qori jirin anigu waxaan ahan qof muwaadina oo shaqadiisa un iskaga xirfadla caafimaad baan iska ahaa shaqadiisa umaan iskaga kaa siyaasadna ma gelaynin laakiin kollay dee qalbiga waxyaabo badan oo saluugi karta oo dhibaatooyin way jiri karaan marka waxay ahayd un wax mataqaanaa qasad qalbiga uu mataqaanaa madaxweynuhu iska dhaadhicinaya in qaab socodkiisa aana taageeraynin laakiin waxaan ku jirana ma jirin wax caddayn oo laygu hayana ma jirin haba yaraatee waan garta haddaynu u nimaadno jeel ogaadeen gaar ahaan saddexdii sano iyo sideeddii bilood ee dambe bal waxyaabii aad la kulantay haddaad noo sheegtid wallahi habeenkii markii halkaa layga qaaday horta markiiba fid baa laigu taagay markiiba waxaa laigu yidhi waa inaad keento basswordkii faadma furinbi waa lagaa rabaa madaxweyneha laftiisaa soo hadlo yidhi ninkaasaa basswordkii haya waa caawa inaad ka shaqaysataan askar baa laii soo fayliyey marka mataqaanaa bacda afka iyo madaxa laii geliyey basbaas baa laigu shubay koox waxaa laii sameeyey mataqaanaa cidiyaha la baxda oo dadka xagata wejigaa laiga xagtay dabbaa laigu shubay gidibkaa laigeeyey waxaa la geeyey habeenkii dambe meesha magaalada xarka lagu daadiyo marka dhibaatooyin fara badan baa soo maray marka aniguna waxaa soo istaagay dana kuma qoro basswordna ma hayo kabacdi waxaa dhacday in mataqaana askar la ii fayliyo madaxweynuhu laftiisu yidhaahdo ninkaasoo cabaadaya ha la iisoo duubo marka anigoo cabaadayaa la duubay kabacdi markii loo geeyey wuxuu yidhi kuma qanci karo habeenkii dambe staafka madaxweynaha khaaska la iisoo diro oo sideed nin ka kooban haye marka anagoo toddoba nina aniga iyo khabiir cabdiraxmaan halgan xasan cabdixukun cali dugbaad xaaji mataan iyo khaliil xaaji ayaana la qaaday waxaana la geeyey meel lagu soo daadiyo xarka magaalada oo mataqaana jibriga cusub ka dambaysa annagoo figaysan oo caguuna bararsan yihiin oo fi ku taagan muddo laba saaca halkaasaa marka habeenkii oo dhan mataqaana xarka nala cabsiinayey nala figaynayey waa laydin tooganayaa waa inaad xog keentaan baana lagu lahaa mar walbana daqiiqa daqiiqada isagaa loola hadlayay moogta oo naloo duubayay moogtahay marka dhibaatooyin fara badan baa nagu soo maray meesha waan gartay saddexdaas sano iyo sideeddaa bilood mar ay arrintu idinka yara dabaacday ood nafisteeni ma jirin ma jirti wallaahi inaan caddeeyaan jeclahay wixii runana waan sheegaynaa bishii dir bishii shanaan shan iyo labaatankeedii ayaa waxaa meesha la keenay commission cusub nin la yidhaahda nusariq oo ahaa corneliu bolisa marka ninka waktigii la keena ayaa noogu horreeyey nafis ninkaasi waxyaabihii joojiyay waxaa ka mid a dilkii iyo dadka xarka lagu shubayey caqabadii basbaaskii bacgelintii axmuqdaradii meesha ka joog ka jirtay buu joojiyey markaasaa nafisnay markaasaa noogu horreysay in lixda habeenimo wixii ka dambeeya aan seexan karno awal hore seexad ma jirin ma lulmoon lamaada lulmoon karaynin cid lama wada hadli karin suulida xitaa xor maadan u geli karin ninkaasaa yidhi markaa maxaabiista wada sheekaysan kartaa wada hadli karaan booqashadana shan iyo tobankii cisho mar baa lasoo booqan karaa nafis markaasaa noogu horreysay intii ka horreysay citaabun baan ku jirnay ninkaa magaciisa igu celi mas-uulka aad sheegtay ninka waxaa la yidhahdaa nustariq baa la yidhahdaa magaciisa kalena aada uma sii aqaano laakin waa nin caanan oo nustariq baa la yidhahdaa waa commissionka cusbaa xasan dheere lagu bedelay waa nin mataqaana la yaqaano waana jeclahay saddex nin baa ina halkan uga mahad celiyaan jeclahay oo dadka jeelka wax ka qabtay ama rabay inay wax ka bedelaan ninkaasaa kamid a oo mataqaana marka anagu aan kusoo gaarnay laba nin naga horreysana way jiraan nin waa ninka la yidhahda maxamed cabdimuusar oo maxaabiistu aada uga mahad sheegato ninka kale meesha damca inuu wax ka qabto laakiin markii dambe le wixii uu ka qabtay daraaddeed looga qaadayna waa ninka la ohan jira jamaal dheere marka cid wax rabtay inay wax ka qabato saddexdaa ninba waxay ku dhinteen waxay ahayd maadaama ay rabeen inay jeelka wax ka bedelaan saddexdaa nin maxaa ku dhacay iyaga oo taariikhdooda xagee ku dambeysay saddexaadna hadda jamaal dheerna wuu joogaa maxamed cabdimuusarna hadda waaba taliyaha guud ee liubooliska ninkaasi ku-xigeen buu meesha ka noqday marka wuxuu isku dayay inuu meesha wax ka bedelo gaajadii iyo dhimashadii iyo inuu ka hadlo oo dadka yidhaahdo waa las mataqaana waa in caanal iyo waxyaaba la siiyo marka waaba la dacay waxaa la yidhi nimankii mataqaanaa oon laftahay nabadiidkaabu ninkii u doodaya u rabaa inuu nooleeyu nafaqeeyo sidiiba shaqada lagaga qaadayba nustariiqna mustariiq hadda isagu qaabkan dambe unbuu systemka unbaa ku dhex dumay laakiin mataqaana isaga laftiisu isbedel wuu keenay laakiin isaga isbedelkiisu mid etoobiyadan guud la jaan qaadaya buu ahaa laakiin waxaan aada ugu farxsanayn de in isbedelka laftiisu isagu la jaan qaado cid inoogu horreysay ee na fadhiisisa ee layidhi way nasan karaan lama dili karo lama garaaci karo mataqaanaa xaar laguma shubi karo ninkii noogu horreeyey ee nolol noogu horreeyey ee ehelka iyaga inaan aragno shan iyo tobankii cishaba mar booqasho lagu xisaabtami karo ninkii noogu horreeyey ee noo furay buu ahaa hadda adigu maxaad dareemaysaa xilligan la joogo wallahi waxaan dareemayaa mataqaanaa dee dadkaygii inaan dib ugu soo noqdo hawada anigoo ka maqan muddo afar sano ah oo aad garan kartaa waxaad dareemi karto inaan dadkaygii hawada la qaybsado waxyaabaha noogu daraana waxayd hawada inaan dadkaygii la qaybsano inaan ehelkaygii arki karno farxad guud baan dareemaya iyo isbedel wanaagsan waxaa kaloon aada uga xumaa maxaabiista mataqaanaa dulmiga iskaga xidhnayd ee kufsiga iyo dilka lagu eedeynayo anagu xoogaalan ka nahay oo meesha iskaga xidhnayd oo iyaga laftooda hadda badankoodii lasii daayey inta ka hadhayna waxaan jecelnahay in si nidaam inta loo galo wixii dembile waa la yaqaanaa waa laswada yaqaanaa wixii kalena in lasii daayo goorma adiga lagu soo daayey exactly qiyaastii exactly hadda bil iyo waxaan joogaa unba mataqaanaa adigu bil mataqaanaa laba bilood oo dhadhown baan hadda anigu mataqaanaa bil iyo waxoogaa baan ma ayaa dibadda joogaa maamulka ma kaa hordhacay august baa lasoo daayey maamulka ma kaa hordhacay mise wuu kaa dambeeyey wallahi laba cisho oo ka hor ayaa intuuna dhicin laba cisho ka hor baana lasoo daayey marka isaga laftiisaaba anaga nasoo daayey isaga laftiisaan la qaadanay muddo laba iyo toban saacadood oo gurigiisa nagu haysto intaana la hadlayay kaasi waxa uu ahaa siraaji aadan xasan oo loo yaqaano siraaji shalaqbeen oo muddo shan sano ah ku xirhnaa xabsiga jeel ogaadeen ee magaalada jigjiga kaas oo ay shalay xireen mas-uuliyiinta gobolka soomaalida ee ethoobiya waxa uu u warramay wariyaha v o e da maxamed cabdi xasan sandheere
galab wanaagsanah dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan kulan ay soo agaasintay xarunta horumarinta haweenka soomaaliyeed ee loo soo gaabiyay s w d c ayaa walaac looga muujiyey dilal maalmihii lasoo dhaafay ka dhacaya magaalada muqdisho kulanka ayaa diiradda si gaara loogu saaray dilalka lagula kacay gabar yar oo ardayad ahayd iyo hooyo lagu dhex dilay jaamacad ay dhiganaysay cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray dilaal foolxun oo maalmihii lasoo dhaafo siyaabo kala duwan kaga dhacay muqdisho waxay abuurtay walaac waxayna kalsooni xumo ku beerta bulshada ku dhaqan muqdisho kulan ay soo qabanqaabisay hay-adda s w d c oo goobjoog ay ka ahaayeen ururada haweenka iyo xubno ka mid a culimadiinka soomaaliyeed ayaa lagu dul istaagay dilalkii lagula kacay gabadhii sagaal jirka ahayd hooyadii lagu dhex toogta galaas ay ka dhiganaysay jaamacadda iyo aabbihii loo guba heybsooca sahre axmed agaasimaha hay-adda horumarinta haweenka soomaaliyeed ayaa sheegtay inay tahay wax ka fog dareenka binaada nimada dhacdooyinkii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay muqdisho almeena ka dabatageena iyo maxaa tiradaa investigationkeena intaan ka dheeryahay waa dhintay laba qofooda loo soo xiray waa meeshay ku dhammaatay ma soconayso saas daraaddeed waxaan rabaa maanta inaan ka hadalna dhibka dhibkii maalin maalinta ka dambe sii darsanaya oo hadda wiigaan iyo wiilka u dambeysay ay noqotay inay ama arday ha noqoto gabdhayo gabar yaroo sagaal jir ah bas dhexdooda askarus ciidamo isku xabadeeyaan gabadh yaree lagu dilay maxaa tiradaa qaar kale ku dhaawacmeen marka isundhexidda ma jirto naxariista ma jirto waxaa kaloo iidankaas kasii foolxumid waxay ahayd nin muslim ah oo shaqaysanaya shaqadiis in loogu tegey lagu gubay ee intoo gubanayo film laga duubaayo oo xataa aan la daminin laysku dayin in maxaa tiradaa la damiyo waxaa waay waxaan ujeednaa marka inaan baxal noqonayno oo ay naga dhaqaaqayso bini aadamnimadaa caasho shaacuur oo muddo dheer kusoo dhex jirta bulshada rayidka waxay sheegtay in kuwa dilalka geysta aysan ahayn meesha la filayo keliya waxayna xusan muhiimadda ay leedahay in la abuuro ciidamo madani ah taasay hore usoo tijaabiyeen xilli dalka dowladaysan ka jirin inaan ciidamo madaniya samaysano ciidamada inta badan aan hareyno madaniyaan samaysanay xaafad walba afartan guri ayaan diyaarinay oo madanigaas ay ka shaqeeyaan oon lacag ku siino mushaar ku siino afartankii gudi markaan diyaarinay oo qoys degmo walbaba waax waax waax walba afartan gudi loo diyaariyay dib damba dhib damba uma aanaan arag marka anugu hadda waxaan ku talin lahaa oo dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed kula talin lahaa in waddankan ciidamadaniya loo sameeyo dowladdu wax kama qabato magaalada muqdisho saddex milyan dadka badana ku nool askartuna intaas ma dhaman askari walba ciidama geli karo annagoo shacabka ah waa inaan ku tashanaa inaan dalka iyaga wax ka qabanno oo dhibaatada meeshay ka jirta baan xooga saarnay seenab siraad xasan oo ka mid a haweenku u ololeeyay awoodsiinta dumarka waxay sheegtay in muhiimay tahay in la isweydiiyo cidda mas-uulka ka ah amniga gobolka banaadir lana qaata mas-uuliyadda mas-uuliyadda koowaad waxaa iskale dabcan dowladda federaalka tan labaadna waxaa iskale gobolka banaadir tan saddexaadna waxaa iskale shacabka marka runtii waxaa loo baahan yahay waxay tahay in dadka shacabkuna ay xil isa saaraan sababta oo ah marka ciidan meel uu taagan yahay qof lagu dilo oo aysan u dhaqaaqin ama qofkii qabanin oo qofkii iska dhaqaaqo dhibaatadeeda ay leedahay tan labaad waxa waaye in jidadkiina ay aada u xirxiran yihiin magaalada haddana dilkii iyo qaraxyadiina ay jiraan marka in wax laga bedelo security architectka oo magaalada waxa soo gelaya waxa ka baxaya waxa soo degaayo dekeda meel walba in maxaa la yidhaahdaa la og yahay oo la kontaroolo dadkuna haddaysan iyagu isku naxariisan oo isku naxin cid u naxariisanaysa iyo cid u naxaysa walaacan ay muujiyeen ururada haweenka iyo culummadu wuxuu imaanayaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafa muqdisho ay ka dhacaan falal falxun dadkuna ay la yaabeen cabdulqaadir okey v o a muqdisho
mahadsaned cabdulqaadir haddaba daliilka kale ee shalay dhacay waxaa ka mid ahaa mid ka dhashay gaari lagu xiray waxyaabaha qarxa oo uu ku dhintay cumar sheekh caamir oo ay walaala yihiin rofeor yaxye sheekh caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho rofeor yaxye sheekh caamir ayaa sheegay in qaraxaasi loola dan lahaa isaga wiilka walaalkiis ah ee dhintayna cumar uu isaga usoo socday markii uu qaraxa qabsanayay sahre cabdi axmed ayuu khadka telefoonka ee muqdisho ugu waramay walaalkay ana wuxuu i ahay darawal ahaanoo i qaadi jiray markasta marka magaalada aada subaxdii ukayaa kadib asugunaa iska bixi jiray meelaha iska wareega anaba antoore magaalada wax iska wada jiray maraan bajaaj raacay maraan iska lugay iyo friyaan ahay galabti markaan soo baxayna isku xaafada anoo isoo qaadi jiray haddana
waa gartay marka sidee ayuu dilkiisa u dhacay gaariga qaraxa see loogu xiray sida caadigaaba ma- anaa u wacay meela u dhigay xaafadda waxu aaday ilma agoon oo ahaa bad anaan soo fiiraa weli haddana waa wacay iisoo naqaa idhi int gurigaasuu dhigtay gurigaas hortiisaa loola soo xeray saan aaminsanahay wax yar kadib waa iisoo dhaqaaqay maba maqneenba four minutes markuu soo socday Mhm.
oo dabka la soo sinmaa qaraxa dhinaca weliba kursiga aniga aan fadhiisan jiraa lagu marka ma wax adiga lagula dan lahaa ayay ahayd mase wax kalaa loo malaynaya madax aniga layladan lahay waa ka fikirtaa
waa gartay marka hadda ogaantay intaan ogaa waxaad wax ka dhigi jirtay jaamacadaha muqdisho ku yaala mid ka mid a weli soo sidii ma tihid mase cid dowladda ama qolaad u shaqayso lagugu xaglinaya jirto uga shaqeeyo hay-ad baraha looga shaqeynayn ba hay-ado kale aan la shaqey jiray ama jaamacadii xoogaa waa joojiyay ayaa hore marka hadda bilaha wax howl gooniya maba haynba shaqaale dowladna maba naqanba waa gartay marka maxaa lagugu beegsaday wallahi yaa yaqaan hada beledkan ilaa toddoba sideed kooxoodaa dadka disho sabab kastayna dadka u dili karaan marka koox hebel qolo gooni oo la dhihi karo ma jirto kulleyba aniga shabaab umalaynaayo ma filaysaa inay shabaab yihiin waxa ku beegsaday ma u malaynayo iyaga waa jiraan qolyo oo oo iska wax dilaan qolo kale iska sheegato yidhahda anakaa ka dambayna waa iska dhacdaa laakiin u malay maayo iyaga inay tahay waa gartay wiilka m- marna dhaawac miyuu noqday mise markiiba meeshuu ku dhex meeday ma lugtaa uga go-do baabuurka dhexdiisa baabuurka waa sii gubanaya waa laga soo jiiday isbitaalka markii lasoo geynayana horuu ka dhintay waa kaaga tacsiyenaya waa arrin aada u xanuun badan marka arrintan culays intee la-eg ayay ku keenaysaa howlahaagii shaqo iyo joogistaadii magaalada muqdisho bulshada waxaad u haysay maya aniga wax iska qiib magaalada dadkan joogo oo dhan ba waa wada meyd qof aaska kan kula joogo midka bakhaayadaad wax ku cunayso ka jidka socdo qof kastaa suuragal inuu wax ku geysto marka adoo cabsanaya maba intaad dhima lahayd free ambulance oo iska lugaya aniga meel kasta. sideydaan u maraa magaalada sidaa wax u qori jiraa u qoraa bajaajkaygaa raaca beledka inta badanba maalinta waa lugay jiray wax oo iska qiib bedelayo cabsi haba yaraatay eedo ima hayn waa gartay waxaa jirta in een, sidoo kaleeto gabar jaamacadda soomaaliya dhiganaysa la dilay een, dhowr qof wiigan gudihiisa dhowr qof in dilka uu maraayo in een, xataa sidoo kaleeto intii walaalka uusan dhiman kadib iyo ka horba laba qof ay ku kala dhinteen muqdisho xaaladahan amni darro ee magaalada muqdisho ee soo kordhayo maadaama qof bulshadii ka dhex muuqda aad tahay maxaa loo malaynayaa yaa ugaarsanaya dadka shacabka ah cid xil anigoo kuu sheega toddoba ilaa sideed kooxooda wax disho magaalada hal qola keliya in culayska loo qaato ma aha maalintan intaa yaroo idaacaduhu sheega qaraxa walaalkii markuu qarxay hal daqiiqa kadib meelaan wa- hal kilomitr u jirin baabuur kalea ku qarxa iyadana marka inta idaacaduhu sheegaan ka badan maalinta ugu yaraata average toban shan iyo toban qof waa la dilaa magaalada laakiin websaydyadu waxay helaan hal iyo laba un oon la yaqaanay waxsaas waana caadi maalin ay average ka yeelaya ten ma ma maqleen waa gartay toddobada kooxood ood sheegtay maxay kala yihiin maxay ahaayeen wallahi waa badan yihiin hebel hebel hadda inaan u tiriyo ma rabo laakiin waa waxyaabo badanaa ka jira magaalada sida loo malaynayo ma aha iyagaa is ugaarsanaayo iyagaa dad ugaarsanaayo qalaa qolaa in security iska rabto waa waa la badan yahay arada marka waa inay cabsi ku geliyaan ma aha mar haddaad bad haddaa ku dhex jirta biyo la iskama ilaali karo tawakal calallah ayaa la yidhaha horaa loo socdaa wax cabsi ima jirin haddana cabsi ima hayso wax baaritaana ama wax lasii dabagalay ilaa hadda ma jirtaa dhimashada kadib waxaan u malaynaya weligeed ilaa intaa maqlayo baaritaania waa lagu daba jiraa waa iska caadi inna natiijo kasoo bixi doonta ma aaminsani xataa qola hadday sheegato inay iga tahay ma aaminsani Ee, xataa informationadaa la kala iibsadaan waddankan waxyaaba badanaa ka jiro waa gartay waa dareemi karaa sida aad u shaki badan u qabtid dhinacyo kala gedisan waxna aan loo xaqiijin karin bal marxuumka iga waran marka ilmo muu ka tegay ama qoys ama Ah, laba xaasoo lahay iyo nin caruura islaantiisana hadda ugu leedahay kale waa kaaga tacsiyanaya adigii guud ahaanba qoysaskiisaba haya haya walaalkii waa ila dhashay allah u naxariisto kaasina waxa uu ahaa profeor yaxya sheekh caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho wasaare cabdi axmed uga waramayey dil shalay magaalada muqdisho loogu geystay walaalkiisa cumar sheekh caamir allah u naxariiste
weli waxaad degeysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastood naga maqlaysaanna waxaan idin leenahay galab axada oo wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ay soo diyaarisay soona jeedinayso sahre cabdi axmed
kulanti si wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha heebsooca guurka oo isagu ah ismageenno asalkiisa waa arrin xadgudub ku ah xuquuqul insaanka falkii ugu dambeeyey toddobaadkan axmed mukhtaar saalax oo loo yaqaano dowlo ayaa lagu dilay haddana lagu gubay mid ka mid a xaafadaha magaalada muqdisho kadib markii sida la sheegay wiil uu adeer u yahay uu guursaday gabar loo diidanaa arrin heebsoocaasi ku salaysan aaweed haddaba dhacdadaasi ayaa waxa ay noqotay mid guud ahaanba dadka ka wada caraysiisay waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti iigu ah xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mida tiro xildhibaano ah oo arrinkaasi kaga dhex hadlay baarlamaanka shalay waxaa barnaamijka aan ku eegaynaa qoyska axmed mukhtaar axmed dowlo oo dalbaday inay heleen cadaalad cadaalad ma heli doonaan muxuuse yahay tillaabada xagga sharciga ah ee ay qaadi karaan xildhibaanada si loo soo saaro qodobo ka hortegaya hanaanka heebsooca guurka ku salaysan ugu horreyntii mudane xildhibaan maxamed cumar dalxa soo dhowow haddii aan aniga su-aasha ugu horreysa ku weydiiyana bal dareenkaaga nala qaybso arrintan sida adig laftirkaaga xataa u aragtay zahra waa mahadsantihiin adiga iyo bahda v o a waana idin wada salaamaya dadka khadka igula jira ee saaxiibada soomaaliyeed runtii dareenkayga waxaan la wadaagayaa dadka soomaaliyeed oo runtii muujiyey in ay ku noqotay arrintan arrin naxdin iyo argagax oo ayaga runtii u fasiray wax ka baxsan fal dambiyeedkan inta islaamka ee aan ku dhaqanno iyo shareecada maxamediya iyo dhaqanka suuban ee soomaaliyeed iyo kii bani aadamnimo waayo weli tan oo kale dadka soomaaliyeed ay dhici jirtay qof la dilo qof la dhaawaco qof dhac iyo waxaan abooneyn loo geysto iyo maaragtay arrimana la halmaalo laakiin qaybsooc wax ku dhisan ee soomaaliya ee dhacdadan oo kale ee iyada maaragtay natiijadeeda ay noqoto waa wax hadda dhegaha dadka soomaaliyeed beryahan dambe aanan laga maqal maaragtay dalka maaragtay daafiisa kala duwan marka aad baanu runtii arrintan ooga xumahay runtii aana la qaybsanayaa dareen ahaan dadkii soomaaliyeed ee muujiyey shucuurkooda in dadka kan ay mudan yihiin ee geystay falkan in sharciga la horgeeyo cadaaladana la horgeeyo isla markaasna ay qaataan wixii uu markaa ku maaragtay xukumo maaragtay qawaaniinta dalka u degsan iyadoo la muujinayo qof walba inuu yahay sharciga mid isaga uu ka sareeya aanu ka sareeya baarlamaankii maadaama aad ka mid tahay golihii shacabka soomaaliya bal waxaad iiga warantaa ma jiraa sharci heebsooca iyo isdhexgalka bulshada cidda ka hor timaada saan oo kaleeto ama caqabad iyo dhibaato ku noqoto qabanayo ood soo saaraysaan si arrimahan looga hortago mar dambe inaysan dhicin
waxaa dastuurka soomaaliyeed qodobadiisa mid ka mid a wuu qorayaa in muwaadiniinta soomaaliyeed ay yihiin kuwa u siman dalka xuquuq ahaan jiritaan ahaan iyo mabaadi ahaanba ee aanu jirin waxa la yidhaahdo kala sarrayn islamarkaana ay reeban tahay waxa la yidhaahdo nidaamka ee discriminationka ku dhisan ama haybsooca ama waxa afka carabiga lagu yidhaahdo tamyiiz cunsuri oo intaba ka dhalan karta intii markaa ku xadgudubta qodobkaasi in sharciga inuu qabto maaragtay uu xusayo dastuurka marka ku-xadgudubka marka dastuurka ayaaba arrintaasi waxay ka maaragtay ay tahay qayb in haddii ay tahayna baarlamaanka sharci u goonia oo xukuumadda hor keentay ama isaga curiyey ma jiraa maya zahra taa waana ku habboon tahay sida ay dalbanayaanba xildhibaanada dhacdada markii ay dhacday in la helo sharci si cad maaragtay ee arrintan lagula dirirayo in la helo waa lagama maarmaan maadaama haraadi ku yahay dhaqanka soomaaliyeed ee isaga uu ku yahay barmadow oo meel ay iyadu cuskan tahay aanan jirin diiniyana ka hor imaanayso iyo dunyawiyan dadka soomaaliyeed waxa ay aaminsan yihiin bal dhegaystayaasha qaar ka mid a ayaa nala soo xiriiray si barnaamijkan ay qeyb uga noqdaan dad aada u tiro badan ayaa runtii aada noola soo xiriiraya si ay barnaamijkan aragtidooda uga dhiibtaan waa arrin dad badan argagax ku abuurtay haddaan bal dhegeystaha ku jira magaalada muqdisho aan aado soo dhowo walaal magacaaga iyo aragti ama su-aal waxaa qabtid
magacayga waa maxamed deeq cismaan yuusuf oo jooga muqdisho marka ugu horeyna professor dalxa iyo wariyaha c o ada saare cabdi axmed dhammaantiin waan idin salaama marka marka ku xigta waxaan rabaa inaan barnaamijka ayaamahan baraha bulshada iyo meel kastoo ay soomaalidu joogto ay aada u hadal hayeen inaan markaaseeto aan ka iraado waxaan aan ka iraado dhammaan dadka soomaalida meelooba ay joogeen wada aada iyo aadna qalbiyadu saameyn ugu yeeshay barnaamijkani wuxuu u jiray si dadban iyo si toosa intaba ummadda soomaalida dhexdeeda waa uu uga jiray waxaana jirta qaar kamid a sheekooyin aniga lafteyda aan la kulmay oo rag saaxiibadeeda oo aan wax isla bara jirnay aan kala kulan aan ku kulannay oo yacni sheekooyin la xiriira barnaamijkaas oo kaleeto say u dhaceen say u dhaceen wax yar haddaad noo sheegtid mid ka mid ah oo heebsooc wax ku saabsan haddee bay yihiin iyo guur
waa lasahro waxaa kamid a maalin maalmaha kamid a nin saaxiibkay ah oo jaamacad markaas muqdisho jaamacadaha ku yaala mid kamid a oo aan dhiganayay arday markaas hal sana iga horreeyey oo jaamacaddana markaas dhameeyey saaxiibana aan ahayn aan maalin maalmaha kamid a kafsanay waa sheekaysanay marka wuxuu yiri niyahow ma qabiilkee taha ma qabiilka xafadan aan deginna u badanaa tahay sheeg macnaha soomaali ahaan anagoo isbaranayna waa u sheegay kadib ana waxaan ku yiri waa lahayaa adna ii sheeg marka waxa ugu horeeya uu wax aad waa niga waxaan ahay ninka kaliya oo ninka macnaha dadkan intaan fadhiya nin kaliya hadduu gabadhaada ama walaashaa soo doono aadan sii lahayn waa u didi lahayd haye su-aashaas marka uu yidhi aadaan uga naxay waana dareemay waana nin markaad suaali waxba aan kaaga duwaneyn soomaaliya isku luuqad aad ku hadlaydaan guddiin aad tihiin wax bartay saaxiibo aan wax bartay isla markaasna xataa shaqooyinka jaamacadda lafteeda bulshanada ugu fiican ka joogay anigii wax isla markaas in tahay inay jirto broblem guud oo dadka qalbiyadu saameeyey marka taas horta kamid a dhacdooyinka aniga aan caadiyan la kulmo oo qof saaxiibada kamid ah oo niyad jabsan aan kala kulmo marka wax maa ku dhacay isaga maxaa waxaas ku kalifay inuu ku dhaho dhacdo noocaas maa qabsatay gabar maa loo diiday ama dhibaato loogu sameeyey walaal sahar aada uma aanan sii wareysan oo markii dhacdadaas uu ii sheegay aada niyadeyda aada u ka waxaan xoogaa ka gaabsaday inaan qof sidaa u niyad jabsan aan su-aalo sii weydiiyo waxba aadan ka qaban karin marka inaan ka gaabsado intaasaan kusoo koobaan go-aansaday waana la kaftan waxaan ku yidhi walaal waa macquul laakiin dadka ismid maahan aniga walaashay waad guursan kartaa gabadhigana waad guursan kartaa cid kaaga haboon aan siinaa sii lahaan lama arko waxaas waa wax bulshada dhexdeeda ku abuuran marka hore uga soco go ahead ayaan ku idhi laakiin waxaan dareemaa qof kasta oo soomaaliya marka xaqiiqda dhabka oo jirta laga hadlo qof kastaoo soomaaliya waxaa dhacda in barnaamijka haybsoocidda adliast waxay ka bilowdaan guriga in ay guriga kasoo bilowdo ilmaha waalidahaan waalid ahaan ay ku aabiyaan oo loo sheego kuwaana in dadkaas aan la guursan karin dhaqankoodu uu kala fog yahay iyo wax lamid ah kuwa kaleetana niyadooda la dilo oo ayagana loo sheego inaysan dad qabaa'ilo kaogan guursan karin inaysan heerkaas gaari karin marka barnaamijkan waxaan anigu qabaa basically wuxuu ka hadlaysan yahay barbaarinta ama habka marka horeetabaod ummadda loo barbaariyey waad waad mahadsanta walaalkay waktiga aada igu yar dhegeystayaal aada u tiro badanna barnaamijka way rabaa inay ka qayb galaan aad baan kaaga mahad celinaya waktigaaga aragti ayuu soo jeediyay dhegeystahaasi nagala soo xiriir dhinaca magaalada muqdisho dhegeysto kale ayaa khadka dhinaca da dalalka yurub mid kamid a ku jiro ma garan karo walaal soo dhowo magacaaga iyo aragtidaada magacaygu waa cabdikaas maxamuud waan qashe waxaan joogaa magaalada stockholm waddanka sweden waxaan rabay inaan ka hadlo arrintan ku saabsan ee ka dhacday muqdisho ee runtii muuriyada aadka u badan nagu reebtay haddii aan ahay dadka soomaaliyeed runtii waxaan dareemeynaa in dadkii soomaaliyeed qaab walba maanta ay u dhibaataysan yihiin waxaan ognahay in maanta soomaaliya oo xaaladaas dhibaatada badan ku jirta in haddana anaga dhexdeenii aan heebsooc isku sameyno oo dhibaato intaas la eg aan isu geysano runtii waa nasiib darro aada u weyn iyadoo maanta adduunyada casriga labada kun iyo sideed iyo tobanka lagu jiro weliba marka marka koowaad waxaan rabaa runtii inaan u tacsiyeeyo halkaan tacsiyeyo anigu fursadaan ka faa'iideysanaya dadkii soomaaliyeed ee dhibtaa la gaarsiiyey ehelkiisa waxaan rabaa inaan dhaho walaal samar iman allah naga siiyo tan labaad oo aan raba inaan ka hadla waxay tahay in dadka ehelka ah ee ninkaa dhibka loo geystay ay helaan cadaalad rasmi ah taasna waxaan uga fadhinaa dowladda soomaaliya iyo laamaha amniga in dadkii qofka dembiga jariimada ah u geystay maxkamad lasoo taago weliba dadka soomaaliyeed dhammaantood indhahooda oo arkayaan in maxkamad lasoo taago islamarkaana lagu qaado dembigii uu galay maanta haddaan nahay soomaali uma baahnin inaan dhexdeena tafaraaruq iyo mataqaanaa iisheeg heebsooc sameyno waxaan u baahannaha inaan galabka isqabsano inaan dowladnimadeena taageerno si aan wadankeena guul ugu gaarno runtii waxaan wada ogsoonnahay ilaahi subxaana watacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu ina akramakum cinda allahi atqaakum maanta qof qof ka sharaf badan ma jirto dadka ilaahay uu abuura oo dhan way siman yihiin marka waxaan soo jeedin lahaa in dadkii ka dambeeyey arrintaas jariimada ah ee foosha xun in lasoo taago maxkamad weliba dadka soomaaliyeed dhammaan meel ay indhahooda ka wada arki karaan aad baad profesorkana aad ayaan usalaamaya waana mahadsantihin bada b o a professor eh, maxamed cumar dalxa waxaa jirta in qof nolosha lagu gubay la dilay dhib aada u xoogan loo geystay ilmihiisa oo dhowr iyo toban ah ay la korayaan maskaxdoodana ay kusoo noqnoqonayso dhibaatada loo geysta aabahood waalidkiis walaalihiis dadkii ehelkiisa ahaana ay arkayaan xadmiga dhibaatada intaas le loo geystay allah u raxmade axmed mukhtaar saalax marka bal waxaad iiga warantaa dowladda cadaalad ayay ehelada wiilkan dalbanayaan oo ay dalbadeen marka maxaa ilaa iyo haddeer dowladdu ay haysaa zaaro maasan tahay kulley hay-adaha amniga sida booliska oo hadda ay iyada soo bandhigayaan si booliska iyo maaragtay saraakiisha sarsare waxay caddeeyeen inay dad usoo qabqabteen oo arrintaasi maxkamad iyo sharci iyo cadaaladaba la horkeeni doono dadkii saldafiyeedka geystay marka waxaa laga dhowrayo waa in ay arrintaasi ka dhabeeyaan xaqiiqadan ay arkaan guud ahaan dadka soomaaliyeed tallaabada dawladdu ay qaadi doontana ay tahay miday ku imtixaanan tahay oo sida iyada ay cadaaladda iyo ay uga tala bixiyaan ama ay uga jawaabaan dhacdadan ka yaabisay guud ahaan dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan marka waxaan ka dhul sugnaaba waa iyaga ee hadda kiiskana gacanta ku haya waayahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jira soo dhawo walaalkiis marka labaad waxaa la yidhahdaa qofkii camalkiisa uu dib dhigo nasabkiisa ma horumariyo ilbaxnimo haddaad maqasho ilbaxnimada waa islaamka gabdhihii soomaaliyeed waqti xaadirkan la joogo waad og tahay iska daa islaam gudihiisaad ka hadlaysaa gaalaa qabto ama ha caddaadaano ama ha madoobaadaano xaqiiqda jirtana waxay tahay nidaamkan waxaa gundhig u ah waxa la dhaho four point five afar dhibic shan markii dadka loogu wax loogu qeybiyey dad waxma kasta waxaa la tusay in dadkii kala sarreyn ay jirto qofna uu sarreeyo qofna uu hooseeyo midaas waa midaas midda labaad waxay tahay beeshii waa taqaanaa cadaalad kama jirto waxyaabahan fooscon afar labaatan saac ay dhacaan ama qabiil ha ku salaysnaadaano ama waxay ku salaysan waxay rabaan ku salaysnaa waxba cid kama soo qabato waa lasoo qabanayo waa lasoo hadda profesorka wuxuu dhahaya waxay dhaheen in laamaha ammaanka ay sheegeen dad ay uxirxireen waa sidii sheekadii cabaas sidiisii ku dambeyn doontaa halkaasay malaha ku biishoban doontaa ayadoon qof loo maxkamadeyna malaha lagu kala bixi doona waa xaqiiq jirta iranow ma garan kara dadka xilligaan halkaas maraayo gabaruu naga shukaansaday ama adigi la dhihi lahaa maanta gabar baa la qasbay wax bay ahaan lahed laakiin waxaa la marayaa dunidii kale hadda ka jirta islaamnimadii wanaag haddii la xushmeyni waayey waxay ahayd haddana bal dunidan casriga ee dimuquraadiyada in lala jaan qaado oo qaabka ay wax u socdaan adduunyada qaabkay hadda joogto loola dhaqmay malaha oo dimuquraadiya aan la xushmey ahayd marka kolley wallaahi ma garan karo mana muuqato dhamaad waa endless road wadda aan dhamaad lahayn waayo wax iska sii socon doono si ay u muuqato aad baad umahadsan tahay waktigaaga ya adaa mudan waaya profesor dalxa maxaad ka leedahay aragtida iyo dadka dareenka ay muujinayaan
way ku mahadsan yihiin maxaa yeelay shucuur waxaa ka muuqata soomaalidimo dhab ah oo ay damaqashadoodu ay ka turjumayso in waxa iyaga ay ka gubanayaan inay tahay dad soomaaliyeed oo ayaga la-ayni ah inay iyagu ay noqdaan dad macsi lagu takooro yacni shakliga eebe ee ayaga uu abuuray rabbiga subxaanahu watacaala maaragtay isaga uu gartay mujtamaca qeybta ay kaga jiri karaan ama lagu daciifsado maxay keeni karaan oo kudigyadaasi horay kuwa loo meelmariyey ay iska ahaayeen waktiyadii loo malaynaya inay wadanka fawda ay ka jirtay ee looma ooye iyo looma aare ee la iska dhigi jiray ee siyaasadowdayna markii dambane four oo dhan way iska noqon kartaa laakiin ceeb soocani waa wax wakti oo maaragtay jahiliyada kasoo jeeday ee qolo weliba iyada meesha ay joogto ay ku nooshahay bii-adeeda ee iyada siday isu aragto oo bulshada soomaaliyeed kale ee iyada ay uhaysatay inay ama ay kaga sarrayso ama ay kaga awood badan tahay ama ay kaga dadnimo fiican tahay sida soomaalidu ay tiraahdo diinka qolofta ka sarraysa cirkuu u maleeyaa midba midka kale markuu iscajabiyey ee iska ahayd maamahdii gabadhii carbeed ee sidaas oo kale annagaa idinka fiicani annagaa idinka fiican ee iyada kaga jawaabtay lafataatin biabiha mucjaba gabar weliba awowaheeda maaragtay aabaheeda ayaa iyada ee ugu maartay jira ama ugu sarreeya marka waxaani waa dhaqan haraadi ah oo idinkaba aada wadeen oo yani quurs maaragtay ilma leeyahaydiiba dadka soomaaliyeed loo baahan yahay iyo culamaa udiin weliba ayaga ee waajib uu ka saaran yahay ee ilaahay qur-aankiisana ku cadeeyey laa yaskar qowmun min qowmin casaa an yakunuu khayran minhum qoomna yuusan qoomka kale ku jeesjeesin oo ama xaqirin inay ka fadli badan yihiin ee iyaga ay ka fiican yihiin baa dhici karta ama rasuulka sala allahu alayhi wasalam ee dadku waa wada siman yihiin sida shanlada jirkeeda ay u siman yihiin ee adiiskaasi ee day dad muslim ee meesha ay yihiin ayaga ay ogaadaan iyo ina akramakum cinda allahi atqaakum ilaahay agtiisa waxaa idinku karaamo badan kuwa ka alla cabsiga kuwa alla cabsiga maaragtay eelka u noqday waxaa meesha ay ka maqan tahay kaalin mug leh oo culimo iskale waxgarad iskale waxaani waxaa soo jideeyey niman juhalo ah marka dadkii la rabay inay ka hortagaan ama inay baabi'iyaan way ka gaabiyeen baan qabaa aniga dhaqan ahaan inaha waayahay dhegeysto kale ayaa dhinaca magaalada muqdisho uga jirto waa gabar soo dhowow muno kusoo dhowow barnaamijkeena bal aragti ahaan waxaa ku jira barnaamijkana marti igu ah professor maxamed cumar dalxa waxaad weydiin lahayd waa mahadsan tahay dhegeystayaasha v o a iyo xildhibaanka iyo zahra runtii horta arrintan waa arrin aada u xanuun badan markii la fiiriyo marxaladaha wadanku uu soo maray maanta meesha aan marayno ee way jirtaa heebsoocan aada u runtii noo dankanaya innaga dhalinyaradii magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliyaan nahay inaan maqalno oo dhagaheena kusoo dhacaan oo indhaheena ku aragno in qof soomaaliya oo shahaadanayo oo walaalkay ah loo habsooco haddana la dilo la dilka oo haddana lasii gubo marxalad adagaan maraynaa maanta marxalad ka murugo badan runtii aniga ma malaynayo inay ila kulanto shaksiyan xildhibaanku waxaan rabaa arrintan arrin u baahan ma ahan oo keliya in media looga hadlo arrintan waxay u baahan tahay arrin sharciyan sharciga oo isaga uu ka mid yahay arrimo sharciya oo adag oo qaynuuna laga soo saaray ku maxay noo hayaan xildhibaan xildhibaanka iyo xildhibaanada kalente oo ummadda soomaaliyeed ku qanci kartaa arrintan heebsooca iyo weliba ciqaabahan cusub ee aadka usoo badanayo runtii xildhibaanku wuxuu ka mid yahay xildhibaan dadkan la dhibaateeyey iyo dadka wax dhibaateeyanaba dadka mas-uuliyadoodu aha ayuu ka mid yahay oo xildhibaanada dawladda ka mid ah arrintan waxa waaye arrin runtii loo baahan yahay in bulsho ahaan inkastoo aan oganahay in culimmada soomaaliyeed ay doorkooda ka gaabiyeen ma jirto madaaris maanta looga hadlo xadgudubyada bini aadamka isu geysta xuquuqaadkoodii ma jiro ma jiro kulamo ay ka qabtaan oo ay ugu soo bandhigaan dhibaatooyinka dadkan laga gooyo bas only waxay ka hadlaan markii gabar heesayso qaawan tahay iyo waxyaabo yaryar oo minor aho qofka bini aadamka ama ummadda mar damba laga suuli karo muno waa mahadsan tahay maadaama aysan jirin doorkii bulsho oo culimo iyo kii bulshada uusan maxay xildhibaanada soomaaliyeed u hayaan bulshadan la dhibaateynayo xildhibaanka su-aashaasaa rabaa inaan weydiiyo waaya professor dalxa waa ku mahadsan tahay su-aashaada dawladda soomaaliyeedna way maqlaysaa meel kastoo ay joogto oo maaragtay inay ayada waxaan ay u baahan yihiin in nidaam dastuuri ah oo dawladda lagu dhaqmo xaqiraada ee ka muuqata four point five kane ee shalay la yidhi xal baa lagu raadinayaa ee xaq maaha xaq darro meel ayada lagu sharciyeeyeyna in xal aanan ka imaanaynin awalna waa la wada ogaa balse maanta hadda wixii hore ka tag waxa hadda yaalla waa wax noo wada taal shacbiga soomaaliyeed oo gundhiga u ah isaga inay ka timaado oo guriga laga soo bilaabo sida saaxiib qadka ku jira horeyba oo uu sheegay oo tarbiyada lasoo tuso wiilka soomaaliyeed iyo gabadha soomaaliyeed maaragtay oo ayada ay kusoo ababaan in aanan jirin wax la yidhaahdo cunsuriyad ama discrimination ama kala sarrayn waayo qofka wuxuu oga sarrayn karo keliya hadduuba muslimnimo aaminsan yahay ay tahay alla ka cabsi oo aakhirana nin walba camalkiisa ka horeeyo oo anaa reer hebel ah iyo anagaa reer aada ugu yar soo dhawow aragtidaada su-aashaada iyo waxaa qabtid waa nala wadaagi kartaa walaal sahra magacay waa cabdirasaaq cali yuusuf jooga magaalada colombos gobolka oo ahaa wadanka maraykanka waan ku salaamaya adiga dhegeystayaashaadaba iyo iyo professor dalxa aragtideeda ku aadan dhacdadii foosha xumeyd ee ka dhacday magaalada muqdisho runtii dareenkayga ma cabiri karo waa arrin aan ka naxay oo xun oo aan la soo dhaweyneyn qof bila aadana oo damiir lehna oo ku farxayn dadkan dadka laynaya dadka nool gubaya ee iimaanka haddana sheeganaya muslimiinta sheeganaya soomaalida sheeganaya waxaan u malaynayaa daroonkoodu dad usan damqanay weeye runtii waa arrin aan ka xumahay waxaan ka codsanayaa dowladda soomaaliya iyo iyo xildhibaanada marka haddii reform lagu sameynayo dastuurka in lagu daro arrin lala lagala lagula xisaabtamayo dadka waxa sameynaya dadkan bulshadan soomaaliyeed ee la dhaqan nagu dhaqanka ah ee afka la wadaago ee soomaalida la yahay ee haddana la faquuqayo waa arrin aan loo dulqaadan karayn waxaan la yaabana su-aasha aan mar walba isweydiiye waxay tahay oo profesor dal waxaan weydiinayaa maxaa hortaagan goyaanka soomaaliyeed ee iyagu isku faraxsan ee isdoortay ee iscalmaday in isu diido maxaa hortaagan waad mahadsan tahay cabdirasaaq aada iyo aad ayaan kaaga mahad celinaya waktigaaga waa maxamed alwi oo ku sugan magaalada muqdisho waxaan rabay intaan su-aasha la gaarin profesorka aan weydiinayo inaan ka hormariyo xoogaa yar oo hordhac ah soomaalida dhammaan waxaan kula talin lahaa horta guurkan heebsooca ku salaysan in la joojiyo maadaama ummad muslim aan ahnayo inaan allah ka baqno kana fogaano ficilka foosh xun si wada jirna u suulino labadii qof ee guur heshiis xalaal ah galana in laisku guuriyo su-aashaydu waxay tahay ugu horeyn horta maxaa keenay inta koor soomaalida dhexdeeda ah dhaco goormaysa arrinkan bilaabatay sideese looga gudbi karaa dhaqankan soo jireenka ah jiilka cusubna looga badbaadin karaa mase dhici kartaa dadka la heybsooco in ayaga laftooda ay sii heybsoocaan gaar adigana aadaan kuga mahadcelina walaal waayo aada baad umahadsan tahay runtii horta waxaa shalay daraad ee bilowday mahasaan horeyna u sheegay mar gobonimo doonkii raggii ku caanbaxay ee hadda maanta dadka la heebsooco markaa israel-ka adi aada fiirisid number culus ayaa waxay ku leeyihiin marka la fiiriyo yani keenistiisa iyo xorriyaddii dalka saddex iyo tobanka dhalinyaro ee caanka ahay marka waxyaabaha hadda ee iyaga ee lagu heebsoocayo dadka in meesha laga heli karo astaan qurux badan ee ayay ku qiimaysan yihiin marka taariikh dhab ah ee ummadda loo qoro ee loo sheego laakiin haddana nin ka mid ahaa ee raggii israaeilka ee aada magaca ugu lahaa ayaa jawhar waxaa laga hayaa murti gabar sidan oo kale ee asaga intuu doontay ee loo diiday laakiin dhibkaan aanan ayaa waxa uu yiri baa la yiri ibilkayga maa giiran gaalmaan ahaa aniga isma guursaheynadi iga sii go-aynin ma garatay waa wax cuqdad maaragtay ee qof gabar iyo wiil ayaga isdoortay ee nin wuxuu dheer yahay iyo dadnimo iyo diin ee waxa uu asaga maanta ee uu ku faani karo oo dhoobo gaar ah laga soo abuuray ama cowcab kale oo another planet ayaa aniga aan ka imid adigana ku kale aanan qiri karin ama aakhiran ballanqaad ka haystaayo anoo reer hebel ah adiga waan kaaga fiicanaya jannada nasabkaygaan ku tagayaa adigase meeshaan ka geli doono adiga meel ka hoosaad degaysaa aanan meel uu asaga uu ka akrinaya aanan jirin inuu iska samaystay taariikh hawaawi ah ee beri laga yaabo asaga iyo kan uu xaqirayo hadda isla wada tagaan wadan kan ugu dhow ee carbeed in labadooda isku sii loo xaqirayo oo midabkooda oo loo fiirin karo ee dhici karto ama hadduu yurub tagane iyo haddii wadano kale tagan ee aragga ayaga ee ilaahay uu u abuuray ee u dhaliyey ee hadduu asaga qurxoon yahay iyo hadduu asaga isku midabay yihiinba ee adduunka uu kasoo qaadan karo fikir inaana waxa jirin la yidhaahdo maaragtay ee heebsooc ee dad u gaarsan ee ninba meeshuu joogo asaga uu ku yahay boqor ama isaga uu yahay ninka ugu sarreeyo ama meesha uu yahay ninka joogo ninka isaga cid kale ee aanan ka daba hadli karin marka dhaqan khaldamay iyo qab oo sidaan kuu sheegay diinka nin walba maaragtay qolofta ka sarraysa sida la yidhaahdo ayuu cirka u moodaa ayaa dhaqan soo jireen ah ee sidaa ninka uu ku marin habaabay su-aasha ugu dambeysaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo waktiga aada igu yar waad mahadsan tahay xildhibaane laakiin waxaan jeclaan lahaa su-aasha ugu dambeysa inaan aniga ku weydiiyo bal maadaama reerka reer axmed mukhtaar saalax ay codsadeen in cadaaladda la hor keeno ciddii ka dambeysay falkan ay cadaalad ka helaan adinka xildhibaanada baarlamaanka ah keliya maahan inaad ku hadlaysaan qolada baaritaanada wada iyo iyo booliiska iyo wix la halmaala ma u dagaalamaysaan in cadaalada qoyskan ay helaan aada iyo aad way naga go-an tahay dareenka xildhibaanadana kolleyba maanta inkastoo aan dood furan laga yeelan haddana intii hadashay iyo in kale ee guuxoodii ee runtii weli taagan ayaa waxaa la rajaynayaa guddiyada baarlamaanka oo cadaaladda uu ku jiro oo amniga ay ku jiraan oo difaaca uu ku jiro xuquuqul insaanka arrimaha bulshada labada aqal weliba aqalka sare iyo golaha shacabka inay iska kaashan doonaan falalka noocan oo kale haddaan laga gudbinna inay soomaalinimada ee iyada halis ay ku noqon karto dadka ee iyada taasa daran ee awoodda loo sheeganayana inaysan dowladnimada isku halayn karin ay u baahnaan doonaan protection taas ayaa ay tegaysaa laakiin sharciga inay ayaga ay ku sidaan ee dowladda soomaaliyeedna ay tusto in wadanka dowladda ay ka jirto dadkana ay wada siman yihiin sharciga hortiisa ayaa looga fadhiyaa guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aan ku eegnay arrinta heebsooca guurka oo toddobaadkan oo qofkii ugu dambeeyey ee lagu dilay haddana lagu gubay uu noqday axmed mukhtaar saalax axmed doolo oo ahaa nin ku lahaa garaash magaalada muqdisho dhowr iyo toban ilmoodna ka tegey kadib markii loola xiriiriyey fal guur ah oo dhex maray wiil asaga uu adeer u yahay iyo sidoo kale gabar kale oo ay daris wada ahaayeen arrinkaasi oo ku salaysan hanaanka heebsooca guurka oo muddo aad u dheerba ka soo dhex jirtay soomaalida dhexdeeda barnaamijkiina waa naga intaa waxaan u mahad celinayaa ka qayb qaatayaasha barnaamijka iyo sidoo kaleeto brofesor maxamed cumar dalxa oo marti iigu ahaa intaynu mar kale kulmi doonase nabadgelyo
sahre cabdi axmed aada iyo aad ayay u mahadsan tahay barnaamijka ayay soo diyaarisay ee wicitaanka dhegeystaha ayaadna dhegeysanayseen halka aad kala socotaanna waa v o a duqeymo dhinaca cirka ah ayaa maalmihii lasoo dhaaf la sheegay inay ka dhaceen magaalada jilib iyo deegaano ku yaalla inta u dhexeysay jilib iyo jamaame iyo weliba dhinaca galbeed ee magaalada kismaayo gaar ahaan deegaanka janaayi cabdalle kuwaas oo la sheegay in lala eegtay kooxda al-shabaab xasan aadan maxamed oo ku magac dheer xasan ciraaqi waa taliyaha ciidamada danab ee dowladda federaalka ah qeybta gobolka ama gobolada jubbooyinka waxaana uu la shaqeeyaa ciidamada maamulka jubbaland caashe ibraahim aadan caashicuud ayuu uga waramay duqeymaha dhacay iyo khasaaraha ka dhashay
runtii nimanka cadowga ee ummadda soomaaliyeed dhibaateynaya maaragtay in muxuu ahaayey kor iyo hoosta horta lagala dagaalamo guud ahaan waxa weeyaan waa aragtida maaragtay ciidamada muxuu ahay soomaaliya iyo ciidanka jubbaland muxuu aha intaa kadib waxa weeyaan duqeyntaasi si fiican bay u dhacday runtii cadow fara badan oo ummadda soomaaliyeed muxaa dhibaateynayana way ku baaba'day marka duqeyntuna muxuu ahay meelo fara badan bay ka dhacday waa muxa magaalada kilib ee cadowgu maaragtay hadda uu haystay muxaahay duqeyntu ka dhacday jamaame iyo kilib inta udhexaysana duqeyntu way ka dhacday marka waxa weeyaan nimanka cadowga oo runtii maaragtay howlgallo xagga cirka iyo xagga dhulkaba maaragtay lagu qaaday weeyaan waxaa tiri duqeyntu waxay u dhacday si fiican maxaa ula jeedaa runtii waxa weeyaan waa taargetkii iyo qorshihii maaragtay duqeynta loogu talagalay baa maxaa waajibkeeda laga gutay intaasaan ula jeedaa waa gartay xasan bal waxaad ka warantaa khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi bal waxaad ku cabiri kartid iyo haddii aad haysaan tiro saxa ama qiyaasa oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay runtii muxuu ah inkastoo maaragtay meeshu ay maaragtay tahay goob ay cadowga haystaan laakiin waanu muxuu ahay xogta rasmiga waanu helaynaa runtii waxa weeyaan duqeyntuna iskama dhicine qorsho iyo maaragtay taarget maaragtay muxuu ahay la beegsanayo baa jira marka waxa weeyaan dhimasho iyo dhaawac fara badan oo cadowga loo geystay waa jiraa runtii waxa weeye gaadiid ay iyagu leeyihiin oo maaragtay duqeyntaas lagu burburiyena waa jiraan guryo ay deganaayeen oo maxuu ahay maaragtay la beegsanayena waa jiraa oo burburay marka waxa weeyaan arrimahaas oo dhan waa khasaaro loo geystay cadowga marka duqeyntu xaggey ku abaareed meesha looladan lahaa ama taargetka rasmiga ah xagguu ahaa horta waxa weeye guud ahaan muxuu ahayd baraha ay muxuaha ku sugan yihiin cadowgu taargetka horta kow midkaa weeyaan aragtida labaadi waxa weeyaan muxuu ahay magaalada jilib iyo jamaame iyo waxa weeye bu-aale horta waxa weeyaan taargetka muhiimka ee la rabo in maaragtay la rabo in la duqeeyo muxua saddexdaa meelood weeyaan saddexdiibana waxa weeyaan muxuu ahay labadaa meelood waa jilib iyo jamaame iyo waxa weeya jilib eriyada udhaxaysa intaas maxaa duqeyntu si fiican bay maaragtay maxaa qorshahaas ku dhammaaday waa gartay waxaad markaa iiga warantaa duqeyntaasi yaa fuliyey runtii waxa weeyaan duqeyntaas muxuu ahay dowladda soomaaliya iyo waxa weeye dowlad goboleedka jubbaland oo muxuu ahaaye isku aragti muxuu ahaye ka qabaasiliyey iyo waxa weeyaan ciidamada caalamiga ee ummadda soomaaliyeed caawinaya marka ma ciidamada soomaalida caawinaya ma kuwa amisom baa mise dalal kalea jira Eh, runtii waxa weeyaan maaragtay eh, saad muxuu caasho og tahay een, maaragtay waxaa jira qorsho ballaadhan oo caalamka ay soomaaliya maanta ay muxuu ka wadaa jira marka hadday amison tahay iyo hadday ciidamo kale oo maaragtay adduunyada ka yimid ay tahayba waxa weeye ciidamadaas ummadda soomaaliyeed caawinaya oo la kala saaraynin baa qorshaha fuliyey iyo ciidamada soomaaliya iyo ciidanka dowlad goboleedka ee jubbaland wax khasaare ah oo soo gaaray dad rayida oo aan taargetkaasi loola dan lahayn oo dhacay ma jiraa waxa weeyaan weli ma hayno dad khasaaro ahoo weli wax soo gaadhay ma hayno taasoo macnaheedu yahay eh, wuxuu ahaa qorshuhu qorsho ma garanaysaa aada iyo aada loo diyaariyey oo runtii waxa weeyaan muxuu laga taxadarayay muxuu ahaay khasaaraha yaraynta xagga shacabka ah haddii ay jirto maaragtay muxuu dad shacab oo wax ku gaadhayna waxa weeyaan waanu ka raaligelinaynaa laakiin dee qorshuhu waxa weeyaan haddii weerar uu dhaco ama muxuu ahaye asentury oo dagaal meel lagu qaado wax walba waa imaan karaa marka anagu laakiin weli wax rasmi oo shacab oo ay wax gaadhay ma hayno Een, ma kula tahay xasan in dad shacaba oo meel degan oo dusha laga duqeeyey oo ay diyaarado duqeeyeen inay raaligelin ku filan tahay Eh, runtii waxa weeyaan cadowgu horta waxa weeye shacabka soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee deegaanadooda degan buu ku dhex gabanayaa marka muxuu shacabkuna iskama saari karaa cadowga marka tallaabadii ku aadan ee cadowga lagaga saarayo muxuu ummadda soomaaliyeed lagana lagana lagana muxuu guuleysan karo waa la qasab in la qaado weeye caas waxaad markaa iga warantaa guud ahaan bishan gudaheed ama dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay qiyaas ahaan imise duqeyn baa ka dhacday een, agaarka jilib magaalada jilib eh, duqeyn fara badan baa ka dhacday Eh, waxaan is leeyahay duqeyntaasi aragtay muxuu ahay bishan hadda muxuu ahay gudaheeda laba jeer baa muxuu ahay duqeyntu ka dhacday Eh, duqeynta oo keliya ma ahe waxa weye dagaaladu maaragtay muxuu ahay kuwa muxuu ahay xagga eh, dhulkaana waa jira hadda waxa weeyaan maalinkii maaragtay daraad ahayd meesha la yidhaahdo eh, muxuu ahay sanaac cabdalle ah madow iyo kismaayo udhexeeya aada iyo aad baa shabaabka loogu baabi'iyey ilaa muxuu ahay labaatan iyo kow ilaa labaatan iyo laba dhimashadoodu way gaadhaysaa ciidanka waxa weeyaan danab iyo ciidanka jubbaland oo isgarabsanayaana muxuu ahay halkaa weerar ku qaaday muxuu ahay kow iyo labaatan laba iyo labaatan baana halkaa ku dhimatay dhaawacuna intaa waa ka badan yahay marka duqeyn keliya ma socotee waxaa socota muxuu ahay way isbarbar socotaa duqeyntuna waa socotaa afantirigi iyo muxuu ahay weerarada dhulkaana way socdaan marka khasaaraha aad sheegtad carabka ku dhufatay axmed xasan raalle how maxaad ku xaqiijiseen ma dadkii baad soo qaadeen ma soo tiriseen sidaad ku xaqiijiseen khasaarahan aad sheegayso Eh, runtii waxa weeyaan weerarka ka dhacay muxuu ahay sanaac cabdalle anigaaba muxuu ahay socday meesha oo runtii waxa weeyaan ciidanka la socday marka taasi waxa weeyaan anigaa kuu xaqiijinaya anaa goobjoog ahaay oo ciidanka la socday xasan aadan maxamed oo ah taliyaha ciidamada danab ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda caashe ibraahim aadan caashe cuud haatanna muusigaas dhegihiina ku soo dhacaya waa heesta ma ooyeen iyo fanaanada codka macaan khadiijo foode nuur
heestaasi dabacsan iyo codka khadiijo foodey nuur ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii galabnimo tan iyo inta aan hawada ku kulmi doona idaacaddeenna toddobada fiidnimo waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo